barnaamijka dhallinyarada maanta
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington ku soo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka labayo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitriban iyo efemyada geeska afrika
ramadan mubaarak dhegaystayaal waa jimce bisha juunna waa toban sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan idinkala socodsiinaya xuseen barre aadan iyo anaa ismaaciil xuseen farjar
qodobada aad barnaamijka dhallinyarada maanta ku maqli doontaanna waxaa ka mid a xilliga kulaylaha ee magaalada boosaaso iyo siday dhallinyaradu ugu soomaan waxaa lagu jiraa xilli xagaa ah cimiladuna ay aada u kulushahay aroortii oo kale markii aan soo tago waan shaqeeyaa goobta shaqada oo aan joogaa markaan imaado waxaan ka tagaa maqribkii xilliga afurka sababtoo a duhurkii lama socon karo oo cimilada magaaladu aad bay u kulushahay qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah waddanka australia waxa uu ka mid yahay waddamada ay dadku soomayaan saacado ka yar inta ay soomaan dalalka yurub iyo waqooyiga maraykanka qaybo ka mid ah waqooyiga afrika iyo meelo kale oo dunida ah waxaadna maqli doontaan waraysi arrintaas ku saabsan run ahaantii waxaan soonnaa adiga kow iyo toban saacadood ama kow iyo toban saac iyo bar camal kow iyo toban saacadood iyo bar ah ayaa la soomay gobollada qaar kow iyo toban saac ayay soomaan sideedada qaar australia sideedada qaarna kow iyo toban saac iyo bar camal ayay soomaan
sidoo kale waxaad maqli doontaan arrimihii golaha bulshada toddobaadkan inaan dhaafay loogu hadal hayta badnaa ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan barnaamijka inta uu socdo marka horese waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee caalamka
madaxweynaha dalkan maraykanka barack obama ayaa meel mariyey qorshe ballaadhan oo door cusub ama door ballaadhan ka siinaya ciidamada milatariga ee dalkan maraykanka ee ku sugan afghanistan in ay si ay ciidamadaas dalkaas uga gacan siiyaan dagaalka ay kula jiraan daalibaan qorshaha cusub oo ah mid ay bilo kala duwan doodiisu socotay ayaa oggolaanaya weerarada xagga cirka ah ee ka dhanka ah ururka daalibaan hase ahaatee qorshahani ma samaynayo ama ma saameynayo ciidamada maraykanka ee dhinaca dhulka
wararka ka imanaya dalka bangaladesh ayaa sheegaya in la gowracay mid ka mid ah shaqaalaha goob ay ku cibaadaystaan dadka haysta diinta hinduuga qofka la dilay ayaa ahaa oday labiyo lixdan jir ah waxaana la dilay isagoo subaxnimadii hore socod jimicsi ah samaynayay booliiska ayaa sheegay in dhacdadani ay qayb ka tahay dilal xidhiidh ah oo lala beegsanayay muddooyinkii dambe dadka laga tirada badan yahay ee ku nool dalka bangladesh
duhur wanaagsan laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan ramadaan kariim ama ramadaan mubaarak idil ahaantiinba meel walba oo aad nagala socotaan magaalada boosaaso waxaa lagu jiraa xilligii xagaabaxa oo ay dadku dibadda uga baxaan magaalada muddo bilooyin ah si ay uga badbaadaan ama uga badbaadaan kulaylka heerkiisu sarreeyo ee magaaladu ay xilliyadan oo kale gasho hadda oo ramadaan lagu jirana waxaa jira dhalinyaro qaarkood gudaha magaalada ka shaqaysta haddaba wariyaha v o ee magaalada boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf ayaa la sheekaystay qaar ka mid a dhalinyaradaasi magacii waa axmed axmed axmed waaye axmed bishi barakaysane rabadaan baa lagu jiraa bal ka waran rabadaanka iyo sidee rabadaanka iyo wakhtigiisa uga faaidaystaa bismillahi raxmaan raxiim rabadaanka waxaa uga faaidaystaa sidaan isleeya ugu haboon tahay aniga insha allaas mar walba isku daya inaan sameeyo wax walbo aan ajar ku kororsan karo iskana ilaaliyo waxyaalaha dembigay keenaya ee ama rabadaanka iga jibinaya runtii magaaladan joogna waa magaalo kulul oo aada u kulul cimiladeeduna xilligan ay tahay xilli xagaaya lagu jiro way adag tahay qofku in uu shaqooyin badan u qabto maalintii sababto ah magaaladiiyo kulayl iyo iyaduyo xilligan iska xagayo dadkiiba ay ka xagabaxeen laakiin waxaan isku daya inaan soo kaco subaxdii meelaha iska marmaro haddii aan shaqo helana aan shaqaysto haddii aan helina dee alxamdulilah salaaday duhur baan tukadaa kadibna waxaweeye waxaan ka gabadaa qoraxda iyo kulaylka magaalada boosaaso
bismillaahi raxmaan raxiim waxaa la ydhahaa yuusuf cabdishire waxaan joogaa boosaaso waxaan ku guda jirnaa bil barakaysan oo kheyr badan runtii waxaadna moodaa dhalinyaradu inay xilligan ay ka mid yihiin dadka aadka uga faa'iidaysanaya fadliga bishan barakaysan ee ramadaan dhalinyaradu waxay ka qayb galaan meelo kala duwan oo khayrku uu ka mid yahay sida masaajidda iyo goobaha kale camalka wanaagsan iyo waxyaabaha faa'iidooyinkahi ay ugu jiraan dhallinyaradana waxaan kula talin lahaa in ay arrintaas sii wadaan oo ay ka fogaadaan waxyaabaha ay ka mid yihiin maandooriyaha iyo meelaha lagu iibiyo cuntada xaaraanta ah oo kale oo aan uga digayo dhibaatada ay leedahay marka ramadaan kariim ayaan leeyahay dhammaan dadka iyo dhallinyarada kala duwan ee ka dhageysanaya v o a soomaali ee ugu dambeynna waxaan jeclahay inaan idinku sii boorriyo barnaamijkan iyo qaabka aad u dhiirigelinaysaan dhallinyarada sidee wakhtiga ee rabadaanka u maareysaa iyo wakhtigaagaba kolley subaxii oo kale boosaaso sida kolley dhallinyaradoda ay ka hadashay waxaa lagu jiraa xilli xagaa ah cimiladuna ay aada u kulushahay maanta oo kale soddon iyo shan digrii bay maraysa waa heerkul aada u sarreeya aroortii oo kale markii aan soo tago waa shaqeeyaa goobta shaqada oo aan joogaa markaan imaado waxaan ka tagaa maqribka iyo xilliga afurka sababtoo a duhurkii lama socon karo oo cimilada magaaladu aad bay u kulushahay habeenkiina aada uma shaqeeyo laakiin shaqooyin yaryar baa jira waxaan kala simanahay saan u malaynaya dhallinyarada kale ee magaalada dhaqdhaqaaqa magaaladuna wuu ka yaryahay sidii hore ee dadku ay u socon jireen gaadiidkii iyo dadkii waxaa laga yaabaa magaalada si weyn haddaad dhex martid laba qof ama saddex qof maalintii inay kaa hortimaado marka laakiin waa bil khayraysan waa bil barakaysan oo raxmaddeeda iyo ajirkeedaba wadata ilaahay hanaga dhigo kuwii sidii sida wacan uga faa'iidaysta magacaaga bismillahi raxmaan raxiim magacayga waa maxamed ismaan muuse demdem waxaan ku noolahay magaalada boosaaso waxaa lagu jiraa bishii barakaysnayd runtii magaaladu waa iska kulayl xaqiiqdii jadwalkayga haddii aan kaaga waramo jadwalka bisha barakaysan subaxii waan soo kacaa shaqadaan soo aadaa ilaa labayo tobanka duhurnimo shaqadaan joogaa labayo tobanka wixii loo gaaro salaadan iska tukadaa dhan waan iska seexdaa cabaar baan seexdaa casrigi baan soo kacaa howlahayga iyo shaqooyinkayga qabsadaa magaaladu maalinba maalinba shalay way qaboobeyd maalinba maalinta maalinba maalinta kale way ka kulushahay xoogaa maanta waxaa moodaa aada inay u kululayd dhalinyaro kaloo waxaa jidhaa maxamed aan soomin markaad la hadashana ku dhahayaa kuleylka dartiis uma soomi karno waxaa kaloo jira dhalinyaro kale oo magaalada muxuu ahaye siyaabo kala duwan wax uga cunaa dhallinyaradu isku mid ma ahan soonka hortadiisa waa niyadda qofku bini aadanka ah hadduu niyad u hayo soonka wuu soomayaa dhallinyaro badan oo ku marmarsiyoto way jirtaa ma soomi karo waxaana ku soomi karin kuleyl dartiis kuleyl annaga waa joognaa waana soonnaa alxamdulilahi rabbilcaalamiin qofku hadduu caafimaad qabo niyadna hayo waxaan aaminsanahay inuu soomi karo oo ku talagalo kaasi wuxuu ahaa wariyaha v o a magaalada boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf oo la sheekaysanayay qaar ka mid ah dhallinyarada ku nool magaalada boosaaso oo ka sheekaynaya kulaylka iyo soonka
waddanka australia oo ay ku nool yihiin soomaali lagu qiyaaso soddon kun oo qoys ayaa ka mid a meelaha sanadkan ramadaanka ay dadku sida weyn ugu diyaargaroobeen si la mid a sida dalalka kale ee yurub iyo waqooyiga ameerika iyo africa iyo meelo kale laakiin dadka australia ma soomaan sanadkan saacado la mida kuwa aan soo sheegnay haddaba inta saacadooda ee soomaan iyo siday dadku ugu diyaargaroobeen sanadkan ramadaanka waxa uu jamaal axmed cismaan ka waraystay baabul nuur oo ah wariye degan magaalada adelaide ee australia islamarkaasina wax ka barta halkaasi run ahaantii waxaan soonnaa adiga kow iyo toban saacadood ama kow iyo toban saac iyo bar camal ayaa la soomaa kow iyo toban saacadood iyo bar ah ayaa la sooma gobolada qaar kow iyo toban saac ayay soomaan sideeda qaar australia sideeda qaarna kow iyo toban saac iyo bar camal ayay soomaan baabul nuur markaa fiirisid meelaha qaar sida yurubta oo kale dad baa soomaya kun iyo labaatan saacadood dad ba qoraxdu aysanba u dhicinba iska maaragtay afar iyo labaatanka saacadood ay fiftiin ay iska tahay kuwaasna kolley culamaa u fadwootay inay la soomi karaan magaalooyinka u dhowdhow sida meesha marka ay afurayaan inay la afuri karaan marka sheekooyinka noocaasi oo kale aad maqasho iyo idinkoo soomaya kow iyo toban saacadood ama wax la mid a bal ka waran waxa kugu soo dhacaya iyo farqiga u dhexeeya labadaasi dhinac run ahaantii hortor adduunyadan waa ay kala fog tahay kala waqti duwan tahay australiaba xilli waxaa jiri doonto oo aan soomi doono afar iyo toban saacadood waa marka ramadaanka uu noogu soo beegmo xilliga samarka waxaan rajeynaynaa in shan sano oo hadda dhiman kadib uu bilowdo run ahaantiina waa maaragtay waa iska oon maaragtay amuur ilaahay wax oo ma arkino oo laga bedeli kara ma lahan haddii qoraxdii ay soo jeedo muddo labaatan saacadood ah oo dadka ay soomaan muslimiintaasna waxaan ilaahay uga baryayaa in ilaahay uu maaragtay uu siiyo ama dembidhaafo ugu bedelo waktiga dheer ay soomeen muqdishona waa kusoo soontay waan xasuustaa dhowr jeer in magaalada muqdisho soonku uu ka duwan yahay marka aad ku soomayso qurbaha sanado badanna hadda waxaa joogtaa australia ka waran marka muqdishadii aa kusoo soomi jirtay iyo sida dadka soonka ay isku diyaarin jireen ramadaanta afurka suxuurta wax kasta iyo hadda oo australia la joogo farqiga u dhexeeya maxay tahay wallaahi horta farqi weyn ayaa u dhexeeyo markii aad ku soomayso waddankaaga hooyo iyo waddan aad maaragtay aad ku tahay marti ama maaragtay aadan kusoo barbaarin run-aantii waxaad dareemaysaa in maaragtay waktigii uu aada u cararayo marka wadamadan aad joogto reer galbeedka waktigii uu aada u yaryahay oo maaragtay wax walba aadan maarkin farqiga kale oo udhexeeya waxaad dareemaysaa xilliga ramadaanka haddii aad ku nooshaha waddan aan waddankaada ahayn waxaa kugula nool qowmiyado kale oo iyaguna maarkin aan aaminsanayn diinta aad aaminsan tahay taasina waa waa jallengiga aan dareemayo caqabadaha waxaa jira oo kale xagga dhaqankii oo maarkin oo isna oo si kale oo yahay oo soomaaliya iyo hadda markaan isku barbar dhigo australia waa laba wadan oo kala duwan Ee, waa tahay maraykanka oo kale waxaa laga soomaya toddobiyo toban saacadood dad baa soomaya dad baa ka badan soomaya qaar baa lix iyo toban saacadood iyo bar soomaya marka ee, laakiin laga yaaba sidaad adigu sheegtay ee, marka waa wareegto wakhtigu wuu isbedelayaa waxaa laga yaabaa in dhowr sano ama shan sano ama lix sano hadda soo socota inay kusoo aado xilliga qaboobaha oo dadkuna ay soomaan wax ka yar kow iyo toban saacadood ama ee, wax la mid a taa markaa meesha aynu kaga gudubno soomaalida bal ka waran qowmiyadda soomaaliyeed ee ku dhaqan australia laf ahaantoodu sidee bay eh, eh, soonkan isugu diyaariyeen sidee bay isugu xiran yihiin sidee bay ay uga muuqdaan run ahaantii in ka badan adiga soddon kun oo maarkin qoys ayaa ku nool waddankan australia oo sida soomaali ah kooxad maarkino maarkino databaseka immigrationka australia adiga in ku dhow soddon kun oo soomaali ayaa ku nool waddankan australia waxay ku kala nool yihiin magaalooyin kala duwan en, sida magaalada ugu soomaalida badan waa melbourne sydney queensland iyo meelo k- adelaide oo aan joogo adiga intaba soomaali way ku wada nool yihiin en, soomaalidii maasha allah waa dad maarkino aada isugu xiran dhaqan ahaan waxaana isku xirayo waa luuqadda ay wadaagaan ee- ee soomaaliga ah run ahaantii waa jirtaa communitiyada meelaha ay isugu imaadaan markan afur uu qof walba uu soo kariyo la isku imaado Een, soomaalidii si aada ayay maaragta isugu xiran tahay waddankan baabul nuur oo ah wariye degan magaalada adelaide ee koonfurta dalka australia oo khadka telefoonka ugu wareemayay jamaal axmed cusmaan halkaad kala socotaana waa v o a
duhur wanaagsan ramadaan kariim idil ahaantiinba meel walba aad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a gaar ahaan barnaamijka dhallinyarada maanta ayaad naga dhagaysanaysaan haatanna dhegaystayaal waxaad kusoo dhowaataan xubintii waxyaabaha ugu hadalhay inta badan dhinaca baraha isgaadhsiinta ee toddobaadkii ina dhaafay waxaa magaalada laascaanood inoogu soo diyaariyey wariyaha v o a cabdikariin olol
kulanti wacaana wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkeeni baraha bulshada ayaanu toddobaad kasta kusoo qaadana waxyaabaha ugu hadalaynta badan ayaa waxaa ka mid a waxyaabaha dadku ay sida weyn isugu hambalyeynayeen baraha bulshada bilashada bisha barakaysan ee ramadaan halkaasoo sawiro iyo qoraallo kala duwan lasoo dhigaya fadliga bisha ramadaan ay leedahay Ah, sidoo kale toddobaadkani waxyaabaha ugu hadalaynta badnaa ee dadku ay sida weyn uga hadleen ayaa waxaa ka mid a geeridii ku timid feedhyahankii caanka ahaa maxamed cali kalaay oo sawiradiisa iyo muuqaalo iyo taariikh nololeedkiisa baraha bulshada si weyn loogu soo qaatay
bismillahi raxmaani raxiim aniga oo ah ibraahim axmed xasan allah u naxariisto marxuum maxamed cali kilaay iyo baraha bulshada hadalhayntii ugu badnayd ee muddada maalmihii ugu dambeeyey lagu arkaya wuxuu ahaa een, taariikh nololeedka maxamed cali kilaay waxyaalihii uu qabsoomay intii uu noolaa waxyaalihii uu caanka oo ku ahaa Een, baraha marka aad gasho ama social media waxa afka qalaad lagu yidhaahdo Een, twitter ha noqoto facebook ha noqoto ama meelaha kale ee websaytadaba ha noqoto waxa ugu hadalhaynta badnaa waxay ahayd een, muddadii uu noolaa ninkaasi ee afar iyo toddobaatanka sano ahayd Een, muxuu qabtay muxuuse kusoo caanbaxay taariikhdiisu maxay ahayd waxaa laga yaabaa dad fara badan oo aan hore u aqoonin inay taariikh nololeedkiisa markay akhriyeen wax badan ay ka barteen dad badan oo maqal unda magaciisu ku ahaa oo maqaalo uu ku ahaa oo laakiin wax kale aan keenin inay ka barteen Een, aniga laftirkaygu taariikhdiisa waxna waan hayay waxna haddar intii uu dhintay ayaan aad uga faa'iista baraha bulshada Een, waxyaalaha caanka uu ku ahaa waxaa ka mid ahaa marka laga yimaado een, feedhyahan inuu ahaa oo feerhka uu ciyaari jiray oo nin aad ugu fiican uu ahaa haddana inuu ahaa nin u dooda een, xuquuqda ama human rights right waxa la yidhahdo weliba qaybta ee discriminationka markaa lagu hayay madowga ha noqoto cid kaleba ha noqoto Een, wuxuu ahaa nin aad u firfircoon oo waxaa kaloo ka mid ahaa inuu xagga marka la yidhaahdo khudbadaha oo kale marka uu ka hadlayo inuu ahaa nin dadka aad u soo jiita oo orahaha iyo sida uu hadlaya iyo balaaqada uu leeyahay ee ninka ilaahay uu siiyey ahayd mid aan aad iyo aad u caan ah Een, waxaa kale oo iyadana lagu xasuusan karaa maadaama uu ahaa nin islaamay oo diinta islaamka si fiican u qaatay Een, xilliyadii uu sacuudiga yimid dhacdooyinkii uu la kulmay markii uu diinta kusoo biiray Een, marka laga hadlayo baraha bulshada iyo sida loogu hadal hayey waxaan odhan karayaa muddadii ugu dambeysay ama tobankii sannii ugu dambeeyey wuxuu ahaa ruuxii ugu hadalhaynta badnaa ee loo isticmaalayo taariikh nololeedkiisa iyo waxqabadkiisaba social media bismillahi raxmaan raxiim magacii waxaa weeye cabdiraxmaan maxamed axmed oo ku nool degan magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool isbuucan intii aanu ku jirnay een, waxyaalihii baraha facebooka aad laisugu hambalyeynayey ee lasoo dhigayey hadday sawirra tahay hadday tahay hadallo laisugu hambalyeynayo iyo isoo tahniyeyn dhammaan daafaha caalamka waxay ahayd bishii barkasnaad ee rabadaan iyadoona muslimiintu dhammaan ilaahay ka baryeyey kuna ducaysanayey in uu bishan bisheeda gaadhsiiyo say u soomaan amase camalada wanaagsan ilaahay dartii ay u sameynayaan u gaadhsiiyo ugana faa'iidaystaan ayay ahayd intaasoo dhanna iyagoona muslimiintu ay xusayeen in markasta laga faa'iidaysto maadaama qof kasta uu dhimanayo oo tan bishan bisheedii dad baa inala joogay hadeer laakiinse inaga tegey saa daraaddeedna ilaahay waxay kada baryayeen inuu bisha inta ku dhex jiraan u dhammaystiro oo kuwa caafimaad qaba een, waqtigood ka faa'iidaysta bisha ee kooban waa ayaama yaro kooban waa ayaama macduudaad weeye saa daraaddeed kulligood waxay isu sheegayeen gaar ahaan dhallinyarada hadday tahay aadna ugu faraxsanaayeen bishan barkasan rabadaan dhallinyaradu aad bay u danaysaa bisha barkasan rabadaan dhegaystayaal intaynu ku kulmi doonno barnaamijkan mid la mida dhammaantay waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay cabdikariim olol oo laascaanood kasoo diray warbixintaasi halkaad kala socotaana dhegeystayaal waa laantaab soomaaliga idaacadda v o a haatana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubintii ciyaaraha waa kan axmed cali sheekh oo inala socodsiiya
kulan wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta cayaaraha aynu ku biloawno koobba ameerika ee ka socda dalkan maraykanka xulka dalka yuruguay oo ka mid ahaa dalalkii loo saadaalinaya hanashada koobkan ayaa xalay koobka laga reebay xulka dalka venezuela ayaa hal iyo eber kaga adkaaday yuruguay waxaana yuruguay ay sidaasi ku aadaysaa gurigeeda maadaama kulankii kan ka horreeyey sidoo kale laga adkaaday waxaana ay leedahay waxba gruubka c marka la eego sidoo kale dalka mexico ayaa isna xalay waxa uu reebay xulka dalka jameyka oo labi eber uu kaga adkaaday waxaana sidaasi mexico ay ugu gudubtay wareegga xiga ciyaaraha kalena waxaa caawa dhici doona xulka jili oo gruubka d kula cayaari doona xulka dalka boliviya argentinana waxay la kulmi doontaa xulka dalka banama koobka qaramada qaaradda yurub ayaa caawa ka bilaabmaya dalka faransiiska marka xulka dalkaasi uu martigeliyo xulka dalka romeniya ayagoo ku kulmi doona gegida state de france ee ku taala magaalada baris faransiiska ayaa waxaa weli ku rogan xaalad deg deg ah kadib markii lagu soo rogay weeraradii nofembar ka dhacay magaalada baris kadib halkaasi oo boqol iyo soddon qof lagu dilay ilaa in ka badan sagaashan kun oo booliis iyo sidoo kale askar iyo dadka arrimaha sirdoonka ka shaqeeya ayaa sugi doona ammaanka in ka badan toddoba milyan oo taageerayaal ah oo tegi doona dalkaasi si ay u daawadaan ciyaaraha dowladaha maraykanka iyo britain ayaa waxa ay ka digeen in koobka lala beegsan karo ficillo argagixiso ah hase yeeshee dadka abaabulaya koobkan iyo dowladda faransiiskuba waxa ay sheegeen in ay sameeyeen wax kasta oo ay awoodaan si ay uga hortagaan in ciyaarahani weerar lala beegsado waxaana ay sheegeen in dhammaan konton iyo kowga kulan ee koobkani laga ciyaari doono ay sugi doonaan ammaankooda dhinaca wararka ciyaaraha haddii aynu eegna ciyaaryahan david degeya oo ah golhayaha kooxda manchester united ayaa waxa uu sheegay in kooxdiisu ay ku saxsaneed in ay tababare jose morinio u magacaawdo tababaraha cusub ee kooxdaasi waxaana hadalkan uu muujinaya in ciyaaryahankan oo si aada loola xidhiirinayo kooxda real madrid uu doonayo in uu sii joogo gegida old trabord morinho ayaa waxay man united magacawday bishii lasoo dhaafay kadib markii lagu bedelay louis van hal maalmo kadib un markii uu macalinkaasi u dhashay dalka holland ku guulaystay koobka efe kaabka ee dalka ingiriiska daqiiq waxa uu sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay islamarkaana man united ay seegaysay macallin morinho oo kale ah oo uu sheegay inuu ku soo celin karo kaalimaha hore ee kubadda cagta adduunka ugu dambayntiina kooxda bayr munich ayaa waxa ay beenisay warar soo baxay uu sheegayay in macalinka cusub ee kooxda man city beb guardiola oo ahaa macalinkii hore kooxda bayr munich uu kooxda la galay heshiis ka mamnuucaya inuu wax ciyaartooya kala wareego kooxda bayr munich warkan ayaa waxaa shaaca ka qaaday ciyaaryahanka garabka ka ciyaara ee kooxda bayr munich iyo dalka brazil douglas costa oo u sheegay telefishinka dalka brazil ee globa sports in uu jiro heshiis ka mamnuucaya beb guardiola inuu wax ciyaartooy ah kala wareego kooxda bayr munich si kastaba isaga oo maanta hadlaya madaxa kooxda bayr munich carol hens romaniga ayaa waxa uu sheegay in warkaasi aanu jirin waxa uu yidhi ma jiro wax heshiis ah oo arrintan ku saabsan oo ka mamnuucaya gardiola inuu ciyaartooy kala wareego kooxda bayr munich si kastaba waxa uu sheegay in ciyaaryahanada ugu muhiimsan ee kooxda bayr munich manuel noyer david alaba douglas costa ay dhammaantood ku jiraan qandaraasyo dheer sidaa darteedna uusan rajaynaynin in wax ciyaartooy oo ka tirsan kooxda bayr munich ay ku biiraan dhanka kooxda mansidi xubintii cayaarahana waanageyntaas
aad buu mahadsan yahay axmed cali sheekh oo xubintaasi ciyaaraha inala socodsiinayay laantaafka soomaaliga ee v o ayaad kala socotaan inta aynaan qasiidoonaba ammaana u gelin xuseen barre aadan oo barbarkayga bidix fadhiyaan ka codsada qodob iyo laba ka mid oo wararkii dunidaynu noo kormaro mahadsanid ismaaciil madaxweynaha dalka maraykanka barack obama ayaa meel mariyey qorsho cusub oo door ballaaran siinaya ciidamada militariga ee dalka maraykanka ee ku sugan afghanistan si ay ciidamada dalkaasi uga qanciyaan uga gacan siiyaan dagaalka ay kula jiraan taalibaan qorshaha cusub oo ah mid bilo ay bilo kala duwan doodiisu socotay ayaa ogolaanaya weerarada xagga cirka ah ee ka dhanka ururka taalibaan hase ahaatee qorshahani ma saameynayo ciidamada maraykanka ah ee dhulka wararka ka imanaya dalka bangladeshna waxay sheegayaan in la gowracay mid ka mid a shaqaalaha goob ay ku cibaadaystaan dadka haysta diinta hinduuga qofka la dilay ayaa ahaa oday labayo lixdan jir ah waxaana la dilay isagoo subaxnimadii hore socod jimicsi ah sameynayay booliska ayaa sheegay in dhacdadani ay qayb ka tahay dilal xidhiidh ah oo lala beegsanayay muddooyinkii u dambeeyey dadka laga tirada badan yahay ee ku nool dalka bangladesh aad u mahadsan yahay xuseen barre aadan oo qodobadaas warka dunida ugu waaweyn noo kormariyay xuseinta inaan dhinaca qasiidada eegin bal rabadaantii dunida muslimiintii daafaha caalamkay ku nool yihiin dalalka qaarkood oo xiliyo dhaadheer laga soomi jiro waxaa laga yaaba xilligan in xiliyo kooban laga soomo xiliyada waxa laga yaaba laakiin meelo badan oo dunida tusaalahaan britain oo kale aan arkay inay lahaayeen dalkooda markay ka hadlayeen xiliyada ugu dhaadheeraha waa la galay ha waxa ugu wacanna waa waxaan ku jirnaa xilligii xagaaga ama kulaylaha oo maalinta ayaa ka dheer habeenka marka cadceedu waxay horey usoo baxdaa waqti dambena way dhacdaa taasaa ugu wacnaanaysa marka laakiin dalalka qaarkood baa cadceed halka iska taagantay ha oo sidoodii weyaan iyagu isma bedel marka way quraacdaan wayna qadeen tusaale ahaan dalka australia kale oo aan dhowr sano ka hor ku soomay subaxdii waxaad qoraxda soo baxaysaa toddobada oo kale marka waad quraacanaysaa waxayna dhacaysaa afarta oo kale galabnimo marka waxaa tahay nin intuu quraacdii qadaynaya dhutale marka xiliyada qaarkood waqti koomig laakiin xiliyo ka dhaadheer ma jiraan xiliyada marka uu winterka gala ama waqtigan jiilaalka qabo waa la dhaa ee habeenka uu ka dheeryahay maalinta markaasoo kalena waa way ku dheeraataa wadamada qaarkood oo kale haddare sweden qaybo ka mid oo kale ayaa la sheegi ama dalalka isu dhowdhow oo kale ee scandinavianka in qaybtood cadceeddu halka iska taagan tahay waxaa laga yahay xilliyada taas beddelkeedana in aanay xilliyada habeenkiiba arkin waqooyiga dunida oo dhan sida caadiga ah waxa weeyaan lixda bilood ee kulaylaha ah cadceed baa soo jeeda habeen ma jiro marka saacadun baad xisaabinaysaa lixda bilood ee maaragtay kale ee qaboobaha uu dhulku yahayna habeen unbaa jira qoraxba ma arkaysid marka waa saacaddaadusma ku hagaysa marka ramadaantu ninkii meelaha ku heshay ilaahay buu leeyahay ilaahay buu leeyahay iyadoo weliban tamarteeda iyo iyo iyo xilliya halkan laga ogaa haatana dhegaystayaal dhinaca qasiidooyinka ayaynu eegaynaa aweys gulaangul qasiido uu ku luuqayo
alla waynaa ku soo ishaartee awal iyo aakhir adwaaye allaha waynaa ku soo ishaartee ambiyaasha tahay imaamkood axmed amseelka maalabuume ambiyaasha tahay imaamkood axmed amseelka maalabuume صل يا ربي على محمد صل يا ربي عليه وسلم صل يا ربي على محمد صل يا ربي عليه وسلم الصلاة السلام عليك يا سيدي محمد الصلاة السلام عليك يا سيدي محمد صل يا ربي على محمد صل يا ربي عليه وسلم صل يا ربي على محمد صل يا ربي عليه وسلم الصلاة السلام عليك يا سيدي محمد الصلاة السلام عليك يا سيدي محمد isimadaada urkee ku yaale axmed ammaanta ku oomi maaye isimadaada urkee ku yaale axmed ammaanta ku oomi maaye asal samow aamina igaarteed adiga haawa imaam jabriile asal samow aamina igaarteed adiga haawa imaam jabriile صل يا ربي على محمد صل يا ربي عليه وسلم صل يا ربي على محمد صل يا ربي عليه وسلم الصلاة السلام عليك يا سيدي محمد الصلاة السلام عليك يا سيدي محمد
codkaas aweys gula- gulaangul wuxuu gabagaboyey idaacaddayadii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta xuseen barre aadan iyo anoo ismaaciil xuseen farjare ayaa idinla socodsiinayay tan iyo intayn idaacadda afarta kulmayna waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh
صل يا ربي على محمد صل يا ربي عليه وسلم صل يا ربي على محمد صل يا ربي عليه وسلم الصلاة السلام عليك يا سيدي محمد الصلاة السلام عليك يا سيدي محمد aminnimaantaadayaan ogeyne ammaana dooraa tahay imaan nuur aminnimaantayaan ogeyne ammaana dooraa tahay imaan nuur alla wixiis ku faray
This program has come to you from the Voice of America, Washington.